daraasadan cinwaankeeda waxaa la yidhaahdaa kaalintii carabta xilligii burburka soomaaliya ayay ka hadlaysaa daraasadu waxay isweydiinaysaa saddex su-aalood saddexdaas su-aalood oo kale ah maxay tahay kaalintii carabta looga baahnaa inay arrimaha soomaaliya maxaan ku idhaahdaa marka ay tahay inay kula dhaqmaan sidee maaragtay ay carabtu ay u dhaqmeen waa su-aasha labaad oo maaragtay arrimihii soomaaliya sidey u wajaheen iyo su-aasha u dambeyse ah marxalada hadda la marayo sidee buu yahay sidee bay tahay kaalinta carbeed daraasadu waxay ka duuleysaa in maaragtay kaalinta carabtu mar walba ay muhiim ahayd taariikhiyan soomaaliya inay kaalinta carabtu ay ahayd muhiim oo ay jiraan calaaqaad soo jireen ah oo hataa islaamnimada ka hor islaamnimada kabacdi soomaaliya markay dalka soomaaliya markuu dal islaama noqday kabacdina maxaan ku idhahdaa sii xoogeysatay waxaa jirtay xiriirkii cumaaniyiinta xiriirkii yamaniyiinta xiriirkii masaaridii hore waxaas oo dhan ayaa jiray xiliyadaas hore marka daraasadani waxay leedahay haddii la heli lahaa kaalin carbeed ee firfircoon haddii la heli lahaa dhibaatada soomaaliya ma dhacdeen oo waxay ahayd dhibaato laga hortegi karo haddii ay dhacdayna ma sii daba dheeraateen haddii la heli lahaa dowr carbeed oo firfircoon maxaa yeelay carabtu waxay haysteen fursado fursado iyo maaragta maxaan ku idhahdaa imkaaniyaad dhaqaale mid siyaasadeed culays goboleed mid caalami oo haddii ay adeegsadaan arrimaha soomaaliya ay uga hortegi kari lahaayeen dhibkaas soomaaliya ka dhacay in uusan dhaceenba haddii u dhacayna ay maaragtay marxaladiisa ay kusoo gaaban lahayd laakiin nasiib daro carabtii oo aan dowrkaas kasoo bixin ayaa keentay arrimihii soomaaliya wa tahay inay sii daba dheeraadaan wa tahay su-aasha la isweydiinaya marka waxay tahay maxaa ugu wacan wadamada carabtu inay door firfircoon uga qaataan arrimaha soomaaliya oo ay ka gaabiyaan arrinta ayada ah daraasadu way way way ka hadlaysaa oo maaragtay sababaha ugu wacan inay arrimahaasi ay maaragtay maxaan ku idhahdaa sidaas ay u dhacaan kow waxaan isleeyahay waxaa jirtay macluumaadka oo sideedaba marka la fiiriyo dalka soomaaliya macluumaadka ku saabsan oo maaragtay carabta ku yar oo iclaamka iyo warbaahinta carabtu aad gaar ahaan xiliyadii dhib ku dhacay uguma jahaysnayn soomaaliya oo shucuubta carabiga carabta iyo dadka go-aanka qaatee madaxda carabtu si fiican waxa soomaaliya uga dhacaya war uma haynin ama warkoodu waa koobna ay uhayaan arrinta labaad waxa weeye dhibaatooyin kale oo dalalka carabta laftigoodu arrimaha soomaaliya markay dhaceen iyadana waxaa jiray iyagana wadamadii carabta ka dhacay iyo dagaaladii khaliijka iyo wixii lamid ah waxyaalaha kale jira waxaa kamid ahaa in maaragtay dawladaha reer galbeedka laftigoodu ay arrimaha maxaan ku yirahda dalalka carabta ay maxaan ku yidhahdaa margin gareeyaan ama ay maaragtay kaalin fiican aan arrimaha soomaaliya aan aan laga siinin waxyaalaha tan ugu muhiimsan laakin waxa weeye iyado aysan jirin oo aysan carabtu aysan jirin aragti istaraatiijiyadeed oo ay arrimaha soomaaliya ay ku wajahaan iyo dhammaan kuwa carbeedba ay ku wajahaan maxaa yeelay dalka soomaaliya waxa weeye soomaali keliya muhiim uma aha ee carabta keliya maadaama soomaaliya mandiqada istraatiiji ay ku taal carabta laftigooda ayuu muhiim u yahay marka waxaad moodaa istraatiijiyadaas oo aan ahayn aragtidaasi mid shaqaynaysa ayaa arrimaha ugu muhiimsan ayaa kamid ahayd iyo soomaalida laftigeeda oo siday arrimaha carabta ay ula falgalaan ay maaragtay laftigeedu ay tahay mid hooseysa oo maaragtay qadayaadka qadaayad ilaa iyo hadda iyo marar horeba qadi qadiyada soomaaliya aan maaragtay mada madasha carbeed aan si fiican soomaalidu aysan lahayn diblomaasiyad firfircoon ay arrimahooda ay ay ku bandhigtaan aysan lahayn arrimahaas oo dhan ayaa waxaan isleeyahay sabab u ahya